بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo tobnaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد آن كلبا meel buu inoo marayay baabku ama mowduuca uu ka warramayo sheekhu iyadoo gebagebe uu ku jiro ee salaada iyo axkaamteedii ciiddiiba halkaa kusoo dhammaatay waxa uu halkana ku sheegayaa salaada dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka qoraxda iyo dayaxu sidaynu ogsoonnahay waxa ay ka mid yihiin makhluuqa inoo iftiiminaya caalamkan habeen iyo maalinba waxaa dhacda mararka qaarkood in wax iska beddelaan oo ay madoobaadaan dadka iminka cilmiga falakiga eega iyo culumta mawduuca ku gaara dhulbaa isku gudbay waxbaa kasii noqday kolba si ha u sheegeen laakiin habku rasuulku u dhigay sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa macnaha iyadoo berigaana dadku ay aaminsanaayeen ama ay arkayeen sida soomaalidu ay yidhaahdaan wax ka agdhow oo marka had iyo jeer qoraxda iyo dayixu madoobaado waxay odhan jireen qof weyn ayaa caawa ama maanta dhintay ama dhashay wasay soomaalidu yidhaahdaan nebiguna wuu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu uhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati faidaa ra'aytumuuhuma faafsacuu ila asalaa sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixaynka ku sugan qoraxda iyo dayux waa laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid ah waa aayaadka kowniga ah ee cajaa'ibta badan uma madoobaadaan qof dhimashadii ama dhalashadii laakiin waxbaa dadka lagu tusinaya marka aragtaan iyadoo qoraxdu ay midoobaatay ama dayux salaada u argagaxa oo salaad tukada salaada habka loo tukanaya nebigu u tukaday mashruuc ku tahayna waa sida sheekhu uu ka warrami doono ee soo socota marka in dee la daawado arrintu ma aha in la argagaxo ma aha macnaha in dadku ay si kale u dareemaan oo si aynu sheegayn qof boqora la daydayo adduunyada laga daydayo ama dee dhintay arrintu saa maaha riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayaan inankii yaraa ee nebi maxameda ibraahim markii uu saqiiray ayay yidhaahdeen waxay qoraxdu la madoobaatay ina nebi maxamed baa dhintay markaasuu nebigu xadiid ka sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa taynala gudbani waa taas aayaadkaa had iyo jeer caalamka aynu ka arkaynu bay ka mid yihi ilaahayna wuxu uhi wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa aayaadkan caalamka ka muuqanaya cajaa'ibta badan dadka waxa aan u tusinaynaa cabsigelin weeye cabsigelin weeye kownkii sida dabiicigaa ay u soconayeen meerayaashiisu falagiisu habaysnaa marka wax iska beddelaan wax lala yaabo baciida ma aha in adduunyadaba la afrogoba oo caalamku wa isrogo wax dhici kara wey waaya salaadaha markaa jamca sunnaha ku ah qofkuna keli uu tukan karo ayay salaadani ka mid tahy wasalaatu lkusuufi sunnatu mu'akada buu ku uhi sheekh salaada dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadkubuu halkan uga jeedaaye waa sunne adag waajib maahe waa sunne fain faatat haddii ay tagto lam tuqda lama qalleeyo haddii salaadaasi tagto oo wakhtigeedu waa intee waa inta dayaxu madowya ama qoraxdu ay madowday weeye salaada wakhtigeedu haddaba haddii qoraxdii ay caddaato ama dayaxii caddaado lama soo qallaynayo oo qallahaasi sunno waarid ahoo nebiga ka sugmay ma aha wa yusallii wuu u tukanayaa qofku likusuufi shams qoraxdu marka ay madoobaato iyo wa khusuufi alqamar ama dayaxu uu madoobaado rakcatayn laba ragcadood buu tukanaya marka kusuuf iyo khusuuf kaafkana qoraxda loo isticmaalaa khaadana dayaxa فإذا برق البصر وخف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر معناها xaaladaasi waa xaalad aada u adag marka khusuuf dayaxii uu madoobaado qoraxdii iyo dayaxiina la isku dhufto kala soconayay madaxa isla galaan markaasuu cagataallaynaya insaankiiyo uu baalladaymoonaya u leeyay maanta xaalku waa jidha xaggee loo cararaa marka in qiyaamaha calaamooyinkiisa waaweyn isbedelada noocani ay ka mid yihiin bay aayaadkaasi muujinayaan laba ragacdood buu tukanayaa qof fii kulli rakcatin ragcad walba waxaa ku dhex jira qiyaamaani laba sara joog yutiilu lqiraa'ata fiihima markuu wax akhriyayo wuu dheeraynayaa qofka wa rukuucaani laba rukuucoodna way ku jiraan yutiilu tasbiixa fiihima subxaana allaahida wuu dheeraynaya duuna sujuud sujuudda laakiin ma dheeraynayo sida loo tukanaya waa sidaa waa ragcad laba rukuucood leh sujuudeedu waa iska caadigi laakiin laba rukuucood bay leedahay iyo laba sara joog marka hore imaamku kolka uu galo ee dabeedna uu akhriyo faatixadii qur-aan dheer oo qur-aan badanoo ka dambeeya ayuu akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu rukuucay rukuucdana waa la dheeraynaya tasbiixdaa la badinaya ilaahayba aada loogu khushuucaya kolkaasuu haddana soo sara joogsaday qur-aankii buu akhriyay markaa isagoo dheeraynaya masla joogii labaad haddana wuu rukuucay rukuucdaasu haddana dheeraynaya samica allahu liman xamida sujuudii buu markaa u galaya marka ragcad waliba laba sara joogna way leedahay laba rukuucoodna way leedahay sidaa sunnaha waa caynka wayakhtubu bacdaha khudbatayn laba khudbadoodna wuu akhriyaya marka laga baxo salaadaase la dhammeeyo laba wuxuu akhriyayaa laba khudbadood yusiru fii kusuufi shams qoraxmadoobaadka wuxuu u akhriyayaa qirada hoos wayajharu kor buu qirada u qaadayaa fii khusuufi alqamar qorax madoobaadkana ee dayax madoobaadka ila saad ogsoontahay midna waa maalin midna waa habeen haddii qoraxi madoobaato de waa maalin salaadaha maalintii hoos baa loo akhriyi jiray marka salaadanina waa salaad maalmeed sidaa daraaddeed hoos baa loo akhriyayaa faatixada iyo qur-aanka ka dambeeyaba laakiin dayaxu dee waa habeen wakhtiga dayaxu madoobaanayo marka qur-aanka kariimkaa waa in kor loo qaado iyo faatixadana sidii maqhribka iyo cishaa'iga iyo kor loogu qaadi jiray intaana wuu kugu kordhiyey yajharu fiihimaa bilqiraa'a waxaa ku jirtay inuu nebigu qirada kor u qaaday dayax madoobaadka intaasaa maaragtay salaadaasi saasay sunno ku tahay marka dabeetana arrintan ay nala soo gudboonaato masjidka in la tago dee laysku jamacsado oo salaada sidaa wanaagsan loo tukada ee nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam dabeedna khudbadaana qofka tukiya uu akriyo haddii dee af carabiba uu kari waayo inuu marka af soomaaliba ku akriyo fasalkanina wuxuu ka hadlayaa fii salaati listisqaa salaad ka mida salaadaha ilaahay loo tukado oo ah salaada roobdoonka roobdoonidda marka had iyo jeer abaartu ay timaaddo sida islaamku uu xalka ka dhigay ee ilaahay lagu baryayaa waxa weeye sidan waa in salaadan la tukado habkan wanaagsan ayaa loo tukan doonaa ee uu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam waayo wixii cibaado ah oo dhan siduu ilaahay ku guddoomo ee uu ku aqbalaa waxa weeye in lagaga daydo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebiga in lagaga daydo taasay cibaadadu ku ansaxdaa innaga waxaa iska dhacdaa dadku marka ay roobdoonta doonayaan in laba arrimoodba waan ku arkay qaarkood waxa ay sameeyaan geel badan baa la qalaa ama xoolo markaa hilibkiiyo jaadkaa aada loo cunaa waa la marqaamaa taasi way dhacdaayo waxaa la yidhaahdaa aan alla barinna waa ka roobki di'i waaye dadka qaarkoodna malaa baadiyaha u yaro badan yihiine iyaguna waxay sameeyaan xabaalaha ayaa la tagaayoo xoolo lagu dul gowracaa labada arrimoodba way jiraan labada arrimoodba ma sugna eh sida sugani waa sidan nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam sida sugani waxa weeyaan in salaadan la tukado iyo ta kale oo ah in la duceeyo oo khudbadda imaamku marka uu had iyo jeer dadka u khudbadaynaya ducada uu kusoo daro ducada kusoo daro ta kale culimmada barhkood ku daraya waxa wey iyaduna qunuudka oo marka balaaya ay dadka muslimiinta ku dhacdo waxaa balaayadaa ka mid a abaarahae qunuud in markaa la qunuudo iyadana waa bacd alculamaa baa qaba rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii iyadoo khudbadda uu ku jiro oo dadka u khudbadaynayo ayuu nin albaabka hayse soo taagay ninkaasi wuxuu leeyahay xoolihii waa madheen dadkii waa isu socon laaya dhulkii waa bus abaar baa lala dhaqaaqi waaye ilaahay dadka u bari nebiguna intuu gacmaha kor u taagay buuhi allaahuma aqitna allaahuma aqitna ilaahwna waraabi ilaahwna waraabi saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leeyahay cirka waan eegoo wax daruura dee muu lahayn daruuri dhowr daruuroodoo yaryaroo gaashaanka la eeg ayaa meelahaa ka soo boodbooday way isku uruureen daruuraha iyaga markiiba heego weyn bay noqotay dabeetana waa minjahaadlays oo macnaha uu bilaabmay roobki dhibiciibaaba isqabatayba oo roob weynoo mahigaana ayaa meeshii ka dhacay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa waxaan rumaysnahay annii cabdullaahi wa rasuulu inaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii ah kol haddii ducadaydii sidan degdega a loo aqbalay markii uu masaajidka salaaddii la tukaduu nebigu ka sii baxayay iyadoo dhibicdu ay sayso garhkiisii biyo uu da'ayo ayaaba lasii baxaya oo lasii socdayba saas wey wasalaatu listisqaa'i masnuuna salaada markaa roobdoontu waa sunna weeye fayaamuruhum limaam imaamku dadka amar buu siinaya muxuu farayaa imaamku imaamkuna waa madaxweynaha dadka muslimiinta ah oo dabcan waxa uu ku hogaaminayo waa diin weeye diin buu dadka hormuud ugu yahay diin baa dowladnimadiisa asal u ah diin buu dadka ku hor taagan yahay diin iyo dunyaba isagaa markaa u maamulaya islaamku muu aqoonin waxaan loo yaqaano gaalada laga soo wareeday faslu diini can idowla in dowladnimada iyo diinta la kala saaro oo halka dadnimo xumadu ka bilaabanto weeye oo la yidhaahdo diintana waxaa gacanta ku haynaya dadka wadaadada aqoonta u leh dadka dowladnimada gacanta ku haynayaana wax diina iyagu shaqo kuma lahae nidaam nidaamyada kale ay wax ku wadwadayaan oo lagu yar malluuqaya taa islaamku ma yaqaana imaamka halkan laguu sheegaya waa kii dadka ciidaha tukinaya ee salaada tukinaya ee xafiiska u fadhiya ee jihaadka u oogaya ee dee dham walba ahaa siduu islaamku u socday intii aan dee mariiqa laga siibin waaya imaamku muxuu dadka farayaa bitawbati inay ilaahay u toobad keenaan waasadaqati inay sadaqo bixiyaan waalkhuruuji min almadaalim dulmiga inay dadku ka baxaan wa musaalaxati alacdaa dadka colka ah ee muslimiintu inay heshiiyaan wa siyaami alaaati ayaam saddex maalmoodna ay soomaan arrimahaasoo dhammi waxa ay asal u yihiin ducada in la aqbalo macnaha meeshii ducayn ilaahay baynu baryaynaa waynu baahannahay ilaahay xoog waxba lagama qaado marka sababaha inaha ducada lagu aqbalaana waa inaha intan oo dhammi ayaa ducada lagu aqbalaa lianna lihadihi اlumuuri aharan fi istijaabati اducaa'i kama habata fi laxaadiid axaadiidta saxeexaa sida ku sugan arrimahan oo lala yimaado ducadaa lagu aqbalaa marka dadku inay iyagu ishiifaan amaba cid kala eedeeyaan ama hay-ado unay ku cararaan iyo gaalada waxaan oo dhan waa la iska dhigayoo waxa horeynaya ilaahay oo la baryo ilaahay baa markaa shubi kara madar dadku ay ku nastaan ay dhiishaadhaansadaan ilaahay oo loo toobad keeno waxa madar baa lagu helaa faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara nebi nuux baa waxa uu leeyahay qoladan waan la taliyaa waxaan faray inay ilaahay u toobad keenaan si roob ay u helaan madar iyo ubad iyo adduunba si ay u helaan sadaqaduna waa saasoo kale oo dee qofkii wax la siiyey ducaa ka dhici masaakiinta ducadeedana waxa abaarta iyo cadowga iyo khoofka intaba ilaahay wuu ku rafciyaa waa ku qaada alkhuruuj min almadaalim dulmigoo laga baxo dadku wixii ay kala hayaan inay isu celiyaan bal ka sheekee taa taa iyo soomaalida bal ka war ha laysu celiya dulmiga haddii la idhaha wixii dhul la kala hayo iyo wixii daara la kala hayo iyo wixii lacag iyo amaah la kala hayo iyo wixii laaluush la kala qaaday iyo wixii la iscawaray bal ka war khatar cadiim marka dulmigan dee qofkii madluumka ahaa ee la dulmiyey ee xoog lagu jirhsiiye wax halkan buu habaar la soo ligan yahay wax kaluu qaban karaa ma jiree habaar unbuu la soo kambadhuursaday ilaahay ow kaa waxaa iga qaaday halaag kuwa ku raacayna halaag kuwa iga qaban waayena ku dar habaarkiina wayna wada gaadhaya xadiidkiina wuxuu ahaa ilaahay wuxuu ballan qaaday qofka madluumka ah ee la dulmiyo inuu u hiilin doono wuxuu ilaahay leeyahay la ansurannaka walow bacda xiin muddo kadibba haatee waxaan ku dhaartay buu ilaahay leeyahay qofkaagaa la dulmiyayow inaan kuu hiilin doono culimmadu waxay leeyihin xataa gaalba ha ahaado gaalka laftiisaaba laga yaaba in ducadaa loo aqbalo ila madluumunbaa la sheegay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad buu yaman u dirayay dadkaasi dad gaalaabay hayaano waa kii lahaa waa niman ahlukitaaba wixii uu ka qaadayay xoolo ahaa ayuu nebigu uga digaya o waxau lahaa wattaqi dacwata almadluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab mucaado waxaad iska ilaalisaa qofka la dulmiyey baryadiisa rabibarigiisa habaarkiisa iska ilaali oo dadka qaarkood intoo dulmido yay ku habaarin iyada iyo ilaahay waxba uma dhexeeyaan rabibarigaas marka halka lagu jabay waa halkaa wey musaalaxatulacdaana ee nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam dadka nacaybshiyuhu dhex yaallo ee muslimiinta ka mida in aan baryadooda la isu aqbalayn ee waxaan leeyahy inaan salaadoodaba la aqbalayn oo saddexdii aan salaadooda taaka qadarkeed kor loo dhaafinayn dhakadiisa ma dhaafayso qofka salaadiisu inta ay hebel xafiiltamayaane naxli uu ku hilan yahay mid walba marka haddayna iscafiyaanbe musaalaxatilacdaa cadowga in la heshiisiyo cadowgii gaalada ahaa aynu dagaalamayna ma aha laakiin waa cadaawadda dadka muslimiinta ah dhexdooda taalla ilaahay baa wuxuu idhi waasulxu khayrun wa uxdirat alanfusu shuux naftii bahal bakhaylnimaa baa lagu ururiye bakhaylnimadaa waxaa ka yaryarayn kara in laysasaamaxo saddexdan maalmoodee la soomayo dee xadiidka waxaa ku soo aroray qofku marka uu soomayayo markuu afurayo ducadiisa in la aqbalayo waxaynu u baahannahay duca la aqbalo intaas halka lasoo sameeyo uma yakhrujuu bihim wuu dadkiibuu la baxayaa fi lyawmi araabic maalinkii afraad maalinka afraad iyagoo saddex cisho soo soomay oo naftii ay laylyan tahay oo kibirkii uu jabay ayaa maalinka saddexaad meel bannaan baa la ysugu baxayaa fii hiyaabin bidlah dhar oo iska daciifa dharkii ciidda loo gashanaya xaragada ahaa maaha laakiin waa dharkii shaqada loo gashanayay bidla waa dhar baaliya dhar baaliyaa la wada gashanaya kaa kuuliga iyo wastaadku marka ay had iyo jeer shaqo tegayaan dhar bay sii gashadaan rifrifan oo loogu talagalay shaqada kaasaa la gashanaya wastikaanatin iyagoo addoomuhu ismiskiininaya wa tadarucin ilaahayna isu dhuldhigaya istikaanada waa miskiinnimadii tadarucna waa addoonkiioo muujisanaya baahi wa yusallii bihim waxa uu tukinayaa imaamka muslimiintu ninka madaxda muslimiinta u ahay ee sheekhana u ahay wuxuu tukinayaa ragcatayni ka salaati alciidayn laba ragcadoodoo labadii ciidood oo kale ah markaynu bannaanka isugu baxno ummadda hargeysa joogto o dhan wada qaadaya waxaa la tukanayaa laba ragcadood oo labadii ciidda oo kale ah labadii ciidda dee waad garanaysa geel duq baa loo tumaaweeyo ilaahay waa inaanay ummaddu u muujisanin kuwa tujaartiiya madaxduna inay ka maarmeen ducafada iyo masaakiintuna ay baryayaan laakiin waa in arrinku muuqdaa dadkii ummadda ugu mudnaa amaba madaxda u ahaa ama hormuudka ama maalqabeenka inay iyagu baryada kow ka yihiin waa inay taasi muuqataa uma yakhtubu bacdahumaa laba khudbadood buu akhriyaya oo ka dambeeya labadaa ragcadood labada ragcadood kolka ay dhammaadaan laba khudbadood baa ka dambaynaya haba soo koobkoobo laakiin intuu yaro akhriyu dabe u fadhiisanaya takalu haddana akhriyaya saddexdaas salaadood way ka siman yihiin ciidaha iyo dayaxmadoobaadka iyo roobdoonta mid waliba way leedahay sidii jumcada ayay khudbadaha leedahay laakiin dee jumcadii waxay kaga duwan yihiin jumcadana way ka horraysay khudbadu way ka horreeyeen kuwanna way ka dambeeyeen wa yuxawilu ridaa'ahu imaamkan dadka tukinayaa khudbadahana uu akhriyayaa waxa uu rogayaa qalamo rog uu ku samaynayaa maradiisa hadduu cumaamad gashan yahay ama hadduu gashan yahay shaab xagga kale la rogaya aajaahi dhinacii hoosta la marinayay ayaa la rogaya waa siduu nebigu yeelo calayhi salaatu wasalaam go-a shaalkaa xagga kalea loo rogaya go-a huwashada xagga kale cumaamadda xagga kale shaarka xagga kale ilaahay ow arrinkayagu siduu yahay qalib weeye iminka arrinkayagu siduu yahay qalib in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay dadku xaaladda ay ku sugan yihiin kama bedelo jeeroo arrinkooda ay bedelaan ilahay annagu arrinkayagii bedelay ilaa dharkayagii baanu bedela wey oonu kii wanaagsanaa iska dhignay oonu jaahii loo xidhanaya iska rogna ilaah adiguna noo bedel ayaynu ku baryayna wayukiru min adducaa'i walistikfaar rabbi bariga iyo istikfaartu badinaya astaqfirullah astaqfirullah rabbanaa rabbanaa rabbanaa baa la badinaya shaqada keliya markaa la leeyahay waa duco wey wayadcuu biducaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ducadiisiina wuu ku ducaysanayaa ducadii nebiga ayaa lagu ducaysanayaa tan soo socota ah laakiin intan soo uu soo horraysiiyaa waxa weeye ducadii lagu ducaysanayay marka roobka uu bato waa laba duco oo midna waa marka hore roobka la doonayo midna waxa weeye marka roobkii maraqa laga furo eh uu farabato marka intii lagu ducaysan lahaa marka roobka uu farabato ayuu soo horraysiiya taa la soco ducada nebiguna waxa weeye allaahuma ajcal suqya raxma ilaahay oo waxaad ka dhigtaa roob naxariiseed walaa tajcalha ha ka dhigin daruurahan iyo naxariistan suqya cadaab mid cadaaba ilaahay ha ka dhigin ila ummadaha qaarkood oo ilaahay waxa uu tilmaamay qur-aanka dhexdiisa daruuro buuxa uu cadaabkii ugu soo shabahay oo daruuro heegooyin iyo waqal isa soo haysata intay arkeen ayay yidhaahdeen haadaa caaridun mumdirunaa kani waa roob ina waraabinaya ilaahayna maraquu kaga furay gantaalo markaasuu yidhi bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim tudammiru kulla shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum kadalika najzi lqowma almujrimiin hooya unbaa layidhi kana soo roob maydaan sugaynin waa kana iska qabta markaasaa dabeetana sawaariiqdii ilaahay isqabata oo cir iyo dhulba meel walba isla olasho subxaana allah saa darteed buu nebigu markuu daruurahaasoo kale aysa soo qabtaan ayuu cagataallaynayay akhraj dakhala wa kharaja intuu galo guriga ayuu baxayay gelayay baxayay roobbaa baanu aragnaaye maxaa kugu dhacay haddii la yidhina oo maxaa i ogeysiiyey buuhi bille qoladii caad koodii oo kale igu noqoy marka dhibicdu ay horto ka hor muu nafisi jiray nebigu isagoo nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam walaa maxqin walaa balaa walaa maxqin midna tirtira ilaahay ha ka dhigin walaa balaayin balaayana ilaahay roobtan ha ka dhigin walaa hadmin mid wax dumiye ilaahay ha ka dhigin walaa qaraq mid wax hafiyana ha ka dhigin intaas waa ducadii lagu ducaysanayay roobku marka horuu soo socdo marka haddaba uu batana waa tanaa lagu ducaysanaya oo ducadan wuxuu nebigu akhriyay calayhi salaatu wasalaam ninkii maalintaa hore u yimi isagoo khudbadaynaya halkaa isa soo taagay ee yidhi ummaddii dee roob la-aan baa hayse ilaahay u bari markuu nebigu baryey roobkii uu da-ay ayuu jimcihii laga bilaabay ilaa jimcihii soo socday baa ilaahay isugu bixiyey roob had iyo jeerna jidhka iyo jiilaalka xooluhu waxay jabaan wakhtiga jidhkala iyagoo tamartoodii ay yar tahay waxay cunaanna uu maaragtay dee iskaba liito wakhtigaasa intii jiilaalka dhimata in leegi dhimataa ninkii ama nin kale labada riwaayaba way jiraane ayaa haddana halkiisa soo taagay illa waa ina bani aadame waa dhoobadaa marna qallalaysa marna kala yaacaysa waa labadaasun bani aadam wuxuu leeyahy dadkii iyo dhulkii wax walba roob baa halaagay roob baa la isu mari waayey meel waliba way duntay ilaahay noo baray inuu naga joojiyo labadaasaa isku xigay labadaa jimce inana saasunba markaasuu nebigu ducadan ku duceeyey wuxuu uhi allaahumma ilaahayow cala adiraabi walaakaam ilaahay ow buuraha ku shub buuraha qaalkay soomaalidu yidhaahdaan goonyo goonyaha ayay islaamuhu odhan jireen marka uu roobku isqabto hilaaciisiyoonku marka waxaa kaloo dhacda dadkeennu marka had iyo jeer uu bato waxay yidhaahdaan war ha lagu adaamo aarmeeshee hebel aa roobkaynagaga adaan bay idhaah marka lagu adaami maaye adaankiisu waa kan ada- sida maaragtay loogu adaamaya ama ducada la akhriyaya waa tan adaan ma laha roob oo laguma adaameen ducadan baa la akhriyaa allaahuma cala adiraabi wa- waa erayo luqa ah ayaa ku jira oo maaragtay een, macnahoodu yaro adag yahay cala adiraabi walaakaam waa isla buuraha un meelaha taagaga iyo buuraha ilaahay oo ku shub wa manaabit shajar iyo meelaha dhirtu ay ka baxdo meelaha dhirtu ay ka baxda ilaahay oo ku shub wa butuuni alawdiya iyo dooxyada beerkooda meelaha dooxyada magaalada koonaheeda ilaahay oo ku shub allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaahay ow hareeraha yaga oo dushayada ha ka daa xawaalayna hareeraha yaga walaa calayna dushayada ka daa ilaahay ow macnaa waa goonyo goonyahaadi allaahumma asqinaa ilaahay owna waraabi kaysan mugiisan roob noo gurmada roob na saacida ilaahay owna sii mugiifku waa noo gurmada oo noo gargaara halkaa yaro sharax ayuu kugu fasirayaa ereyada adag hanii'an oo hambalyo leh oo markaa wanaagsan un weeye hanii'an waa ayiban fiican Ee, marii'an oo cidhibtiisa la mahadiyey waa hunguri mar leh shaygu markuu had iyo jeer hunguri mar kuu leeyahay waa cidhibtiisa la mahadiyey oo mid loo aayo wey ilaahay roob loo aayo mariican oo dhulka maasheeya waa muksiban waa ilaahay mid dhulka maasheeya oo dhuubka iyo dhirtoo dhan soo saara saxan aada u shubma aa shubmaya sharaxaa ku wada qabanaya caaman dal dhambeeya dal dhambeeye ummadoo dhan wada gaadha hadaqan dhibca waaweyn dabaqan oo marka isna kii horuu ka agdhow yahayoo dhulkoo dhan wada gaadho wey hadaqantaas aan caaman bay isku macno dhow yihin dabaqantu waa isaguna caamahoo dhulkoo dhan wada gaadha mujallilan oo taam ah dhammaystiran saddexdaa erey baa isku dhow caaman iyo dabaqan iyo mujallilan mid waliba waa caam mid dadkao dhan oo de had iyo jeer deegaanta waxa macruufa hadday meel hesho meelaha kale ee ka agdhowna aanay helin meeshaa dee waa lagu soo wada guuraawun dabeedna sayax waa la sayax derderaa marka si aanay taasi u dhicin ilaahay oo qolo walba halkeeda kusii adaa ka warhaye daa'iman ilaa yowmi ddiin ilaa qiyaamaha isku xidhiidhsanoo abaaraha ilaahay u naga jooji wey ama daa'iman ilaa yowmi alxaaja ilaa maalinka loo baahan yahay allaahuma asqinaa alkayfa ilaahay roobkana waraabi walaa tajcalnaa min alqaanitiin kuwa quustayna ha naga dhigin ilaa naxariista ilaahay way ka quustaan dadku markay kalsoonidu yarta qur-aanka kariimkaana ilaahay waxa uu ku xusay dadka inuu roobku ugu dhow yahay wakhtigay quusteen huwa aladii yunazilu alkayfa min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmatah ilaahay waa ilaaha roobka shuba wakhtiga ay dadku quusteen markaasuu naxariistiisa ballaabiya markay yidhaahdaan "Een, cid inoo soo gurman weyne ee xukuumad la waayo hay-ad la waayo xigto la waayo ee uu sideetan laha iyo konton laha iyo wixii ay sheegi jireen oo dhan ay soo dhaafto ayaa ilaahay uu maraqa uga furaya markaasuu mid walba halkiisa ku egaynaya allaahuma ina bilcibaadi waalbilaad ilaahayow addoommaha iyo dalka waxa ku sugan min aljahdi dhibaatada waaljuuci gaajada wadanki cidhiidhiga maa laa nashku ilaa ilayk wax aanaan ula cabanaynin adiga mooyaane adiga mooya cid kale ula caban mayno juhd jahdigu waa dhibka juucuna waa gaajada had iyo jeer meel haddii madar lagu waayo waa macruuf gaaja inay taallo dadkaas in kastaba ha sheegtee inay horu mareen haddii madar la waayo gaaja waa taalla waxa la cunaya waa wixii la beeranayay ee ku soo baxayay madarka iyo roobka haddii madarba la waayo maxaa la cunay bal warshadahoodao dhan ilmo bani aadam ha isu geeyeen bal dayax gacmeedadooda kor ha u direen inay soo buufiyaan daruuraha waa ay maraqa ka soo furaan ma jiri karaysa la maa laa nashku ilaa ilayk waxaanaan adiga mooye cid kale kula cabanaynoo duruufaba ilaahay un haya allaahumma ambit lana zarca ilaahayow noo soo saar sarca beeraha ilahay u noo soo saar adigunbaa beerta soo saari karee waadira lana darc candhadana noo darari candhada noo darari oo candhada xooluhu goormay darartaa dee markay xooluhu wax cunaan lana kala maarmi maayo dadku dee waxa ay ku nool yihiin calafkaa beeraha laga cunayo iyo cad iyo caanaba wixii xoolaha laga cunaya cuudkaa nool marka labada dhanba waa in lala socdo bee dadkii waxna beertaan xoolihii noolaanoo dhaqdaan labada siyoodba ilaahay u saracana noo soo saar xoolahana candhadooda noo darari saasaa lagu ducaysanaya waanzil calaynaa waxaad nooga soo dejisaa min barakaati samaa samada barakooyinkeedana ilaahay u noo soo deji waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan hadaqan dadku hadday jidka toosan ku toosnaan lahaayeen roob baan waraabin lahaa baa ilahay uhi caamahoo aan kala go' lahayn walow anna ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard dadka caalamka degani hadday ilaahay rumayn lahaayeenee ka cabsan lahaayeen cid cir iyo dhulba barakadiisaa isqabsan lahaa qasnadaha kore iyo qasnadaha hoose labadaba ilaahayba haya allahuma ina bilcibaadi waalbilaad ilaahayow addoommaha iyo dalka waxa ku sugan min aljahdi dhibaatada waaljuuci gaajada wadanki cidhiidhiga maa laa nashku ilaa ilayk wax aanaan ula cabanaynin adiga mooyaane adiga mooya cid kale ula caban mayno jahdigu waa dhibka juucuna waa gaajada had iyo jeer meel haddii madar lagu waayo waa macruuf gaaja inay taallo dadkaas inkastaba ha sheegteen inay horu mareen haddii madar la waayo gaajo waa taalla waxa la cunaya waa wixii la beeranayay ee ku soo baxayay madarka iyo roobka haddii madarba la waayo maxaa la cuni bal warshadahoodao dhan ilmo bani aadam ha isu geeyeen bal dayax gacmeedyadooda kor ha u direen inay soo buufiyaan daruuraha oo ay malaqa ka soo furaan ma jiri karaysa laa maa laa nashku ilaa ilayk waxaanaan adiga mooye cid kale kula cabanaynoo duruufaba ilaahay un haya allaahumma ambit lana zarca ilaahayow noo soo saar sarca beeraha ilaahay noo soo saar adigunbaa beerta soo saari kareen waadira lana darc candhadana noo darari candhada noo darari oo candhada xooluhu goormay darartaa dee markay xooluhu wax cunaan lana kala maarmi maayo dadku dee waxa ay ku nool yihiin calafkaa beeraha laga cunayo iyo cad iyo caanaba wixii xoolaha laga cunaya cuudkaa nool marka labada dhanba waa in lala socdo bee dadkii waxna beertaan xoolihii noolaanoo dhaqdaan labada siyoodba ilaahay u saracana noo soo saar xoolahana candhadooda noo darari saasaa lagu ducaysanaya waanzil calaynaa waxaad nooga soo dejisaa min barakaati samaa samada barakooyinkeedana ilaahay u noo soo deji waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan hadaqan dadku hadday jidka toosan ku toosnaan lahaayeen roob baan waraabin lahaa baa ilahay uhi caamahoo aan kala go' lahayn walow anna ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard dadka caalamka degani hadday ilaahay rumayn lahaayeenee ka cabsan lahaayeen cid cir iyo dhulba barakadiisaa isqabsan lahaa qasnadaha kore iyo qasnadaha hoose labadaba ilaahayba haya ilaahaybaa furayaashoodu gacantiisa ay ku jiraan magan iyo martina looga noqonayaa inuu ku wafeeyo oo u ku siiyo wa ambit lanaa ilaahay uu noo soo saar min barakaati alard dhulka barakooyinkiisa xagga kore barakadeeda iyo dhulka barakadiisa labadaba ilaahay isaga haya isagaana inoo soo saaraya isagaana aynu weydiisanaynaa wakshif cannaa min albalaa ilahayu balaayadana naga qaad maa laa yakshifuhu hayruk cid aan adiga ahayn waxaanay faydi karayn cid kale wax aanay faydi karayn naga dulqaad abaarta isagaa qaada cudurka isagaa qaada duruufta isagaa qaada warwarkiiyo walaaca isaga qaada wakshif canna min albalaa balaayada waxaad naga qaadaa maa laa yakshifuhu hayru cid kale waxaanay faynayn haa dadku had iyo jeer faallo kale ay galaan mooyaane arrimahani shaqadooda maaha allaahumma innaa nastakfiruka dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa sidaa weeye oo dee kolka horeba markaynu ducaysanayno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaynu leenahy si jamacaynu ilaahay ku baryaynaa si jamacaynu ku caabudaynaa jamacaasaana lagu aqbalayaa oo dadku hadday macsiyo samaynayaanna macsiyada wixii qaybi samaysay kuwa kalena waxbaa ka soo gaadhaya wixii wanaagee la samaynaya ilahay waa isu aqbalaya innaa nastakfiruk innaka kunta hafaara ilaahay mid dembi dhaaf badan baatay faarsili samaa calayna midraaran ilaahay xagga kore waxaad nooga soo daysaa roob dararsan midraaran waa roob israacraacsiisanoo aad iyo aad u badan faarsili samaa calaynaa madaran midraaran roob badan dararsan israacraacsan ilaahay u noo soo sho kolka dabeetana roobkii uu da-o ee raxmaadku uu curto arrimahanaa sunno ah wayaqtasilu fi lwaadi idaa saal wayaqtasilu waxa uu ku maydhanaya filwaadi dooxuu ku maydhanaya idaa saala marka uu socdo dooxoodu dee doox hagaagsanoo istaralah oo nadiifa buu ahaayo lagu maydhan karaye dee keenan kudaafadu dhex guuraysa mu ahayne waxa weeye dee meesha biyuhu rogmanayaane nadiifta ah biyaha ka soo dhacaya jiingada ama haddaad meel hawda joogta nadiifta ah waxa wanaagsan inay jidhkaaga gaadhaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu gacmaha sidaa u faydfayday buu roobkii oo da-aya isgaargaadhsiiyey biyihii maaragtay jidhkiisa soo dhacayae samada ka imanaya waxaanuu ku sababeeyey innahu xadiidu cahdin birabbi ilaahay buu goordhaway ka yimi waa mid ilaahay xaggiisa ka cusub oo naxariistii ilaahay oo cusub oo mar dhoweyd ilaahay ka timid wey biyo duugoobay oo muddo halkan yaallay maaha caalamka kore ee barakada badan ayay imika ka yimaadeenoo waa la barakaysanaya idaa saala marka uu socdo wa yusabbixu lilracdi waalbard kuwaana waa u tasbiixsanaya macnaha yusabixu wuu tasbiixsanayaa lilracdi onkodka darti iyo walbarqi hilaaca awgii walalalalac marka uu hilaacu leeyahy onkodkuna digdig leeyahay wuxuu leeyahay subxaana aladii yusabbixu alracdu bixamdi waalmalaa'ikatu min khiifatih saasuu odhanaya ducadaasuu akhriyaya uu nebigu sunneeyey calayhi salaatu wasalaam marka sida ugu fiican wakhtiga abaarta wakhtiga madarka waa taa weyn waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam in ilaahay loogu mahadnaqo qof bani aadamaaba haddii aad gacmaha u fidiso wax ku siiyo aad tidhaahdaa aad baad u mahadsantay aad ayaad u mahadsantay dad waliba wuu isticmaalaa luqadaha kala duwan qolo waliba luqadooda way ku isticmaalaan waad mahadsantahay qofka had iyo jeer intoo wuxuu ku siiyo aad iskala dhaqaajisee aanad odhanin waad mahadsan tahayna wuu kula yaabaa dalama waxbaa u dhiman buu odhanaya muxuu kugu mahadnaqi waayo mise wuu kuu cadhoonayaa waxbaana siin ilaaha boqorka ahayna cid walba isaga ammaanta ka jecel saa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam subax ayuu asxaabta la hadlay habeenkiina waxaa da-ay roob ayaa da-ay waxa uu leeyahay ilaahay baa hadlay wuxuu ilaahay yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bilkawaakib wa mu'minun bilkawaakibi wa kaafirun bi addoommahayga iyagoo laba qayboodabay waa barayseen mid aniga i rumeeye xidigahana ka gaaloobay iyo mid xidigaha rumeeyayoo aniga iga gaaloobay amaa man qaala mutirnaa bifadli illaahi fadalika mu'minun bi wa kaafirun bilkawaakib aw kamaa qaal qofka yidhi ilaahay fadligiisaana lagu waraabiye alxamdu lilah ilaahay baana waraabiye kaasi anuu rumeeyey xidigahana uu ka gaaloobay qofka yidhi xidig hebel baana lagu waraabiye dayixii iyo dirarkii iyo hebelkii iyo waxaasaa isla galay halkaasoo waa caynkaasoo godkaasuu garayo waa kaa caawa batayoo dee wixii yalaa cantaynkaa la kala tirin jiray ee odayaashu ay sheegi jireen qofka sidaa yidheen ilaahay waxba u sheeginna isaguna xidiguunbuu rumaysan yahi ilaahayna wuu ka gaaloobay marka alxamdu lilaahi hala badiyo alxamdu lilah in la badiyo fasalkan kalena waxa uu ka hadlayaa salaad kale oo salaadihii dabcan la tukanayo way tahay laakiin waa kayfiya kayfiyadaha loo tukado salaada ayaa uu mid ka mid a halkan kugu sheegaya salaaddii sunnahayd iyo tii waajibkahayd siiba tii waajibkahayd oo had iyo jeer salaadu dee isku si un looma tukadaa xaaladaha qaarkood ayaa salaaddii jawigeedii wax laga bedelaa markii masel qofku uu musaafirka iyo markii madarku jiray waynu soo marnay salaaddii in la isuna geyn karaye lala gaabinayay siba wakhtiga safarka xaaladanina waa xaalad aan caadi ahayn oo ku timid dadkii muslimiinta ahaa oo cadow ay la dagaalamayaan cibaadadii ilaahay la dayn maayo oo wakhtigaa cadowga lala dagaalamayo ee cabsidu ay badan tahay waaba wakhtiga loogu rajo dhow yahay ee addoonku ay tay inuu cibaadada ku dadaalo leanna waxaa laga yaabaa inuu adduunyadii ka ambabaxaba oo camalba salaadaa uu tukanaya ay ugu dambayso marka si hawshiisii wa khitaamuhu miskun camalkiisii wax wanaagsan ugu soo gebagaboobo waa in wakhtiga uu dhimanayo ildaran iyo wakhtiga ay cadowga ishayaan mar walba dikriga ilaahay iyo cibaadadiisa uu aada ugu dadaalaa si camalkiisa iyo khaatumadiisu ay u noqdaan wax wanaagsan ilaan camalka waxaa laga tixgeliyaa aakhirka ah marka dadku goortii ay uguba baahi badnaayeen cibaadada inay ka tagaan maaha waa salaada la yidhaahdo salaat lkhawf qur-aanka kariimkaina si xeel dheer aayado dhaadheeru kaga warramay kayfiyadda loo tukanayo taasuu dabeetana kuu xusay marka kayfiyadahani waxa weeyaan waa yar kala duduwan yihiin qaarkood waa kuwan uu kuu sheegi doono laakiin intan uu kuu sheegaya imika midna suuragal ma aha in loo tukado midda u dambaysa ee saddexaad unbaa suuragala in loo tukado midda u dambaysa ee saddexaad ayaa iminka suuragala in loo tukado laakiin kuwan soo horeeya suurtagal ma aha taana waynu sheegaya halkeedaynu ku gaadhi wa salaatu lkhawf marka sababta ay ku soo degtayna waxay ahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo dagaal ku jira oo ay cadowga ishayaan ayaa wuxuu tukaday salaad duhur cadowguna way arkayeen marka asxaabtiibuu wada safay dhowr saf baa dee la noqdo sidii baa salaadii lagu galay afkay isa saareen gaaladayo way sahamiyeenoo dee waana la isu muuqan jiray beriga ilaan madaafiic iyo rasaas meel dheer wax ka lagaga tooganayo laguma dagaalamayne waran iyo gaashaanbuhaa waa la isu muuqday waxay dhahaan war jaanis bayna seegay markaasun haddaynu iminka koox dhabarjebina u samayn lahayn oo ay dee kusoo kicin lahaayeen warkuba uu yalaan lahay mid iyagii ka mida baa hadlay oo wuxuu idhi war hadduu duhurkiina dhaafay waxa soo socda salaad casar la yidhaahdo oo carruurtooda ay ka jecel yihiin casar mid la yidhaahdo waa casarkaad aragtee itaalkaad aragtee inuu yeelo laga qayilaa tegey war mid casar la yidhaahdo asxaabtu ay ka jecel yihiin carruurtooda ayaa soo socota taasaynu la sugin iyadoo halkii lala sugayo ayuu malaggu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam dailan waa si ridaaraya malagii baa u yimi nebiga waxaaba la soo dejiyaba salaatulkhawf kanba maxaaba loogu kooriba maxaa loo dhabarjabinba marka waxa la xeel dagaal hala isfeeraariyo isfeeraarintanaa ka dhacday kolka wasalaatu lkhawfi calaa alaaati adrub salaada cabsidu waa saddex qaybood saddex siyood baa loo tukadaa salaadan cadowga xaaladiisa marka cadowga la yshayo way noqon kartaa sidaa magacaba ka muuqata wakhti kastaoo cabsiya ay kugu timaadana way noqon kartaa tana haddaad u cabsato naftaada haddaad u cabsato maalkaaga haddaad u cabsato qof muslimoo halaagsamaya adigoo intaba tukanaya waa inaad isku daydaa inaad qof waxaan badbaadiso naftaada maalkaaga qofka muslimka inaad badbaadiso salaaddiina iska wadan karto hadday isqabanayso waa inaad ku dadaashaa tuuggii baa kaala cararay alaabtii halkan aad sidatay eed kasoo dukaamaysatay magaalada xaggeed ku hadhay inta haddii aad iskaga hadho dee warwariya walaacabaad ku tukanaysa salaadii inta dambe ku hadhay mar haddii bagaashkii lala baxsaday hadal ma jiro waxaas dhexejecladaa kusoo laabqaadaysa waxaa lagu ogolaya inaad ka daba carataad kala soo hadho sidoo kale dee cadowgii baa kugu soo kediya waad ka carari waad ka gaban sidoo kale qof ilmo yar ayaa dab kusii dhacaya qof indhoolaa ayaa haadaantan kasii dhacaya inaad soo qabato weeye markaad arrinkiisa hagaajiso dabeetna salaaddii halkii un kasii wadato salaat lkhawf wax kastood u cabsato cadowgun kuma ege intaba way noqonaysa saddex qaybood bay noqotaa buu ku yidhi axaduhaa midkeed an yakuuna alcaduw cadowgu waa inuu yahay fii kayri jihati alqibla dhinaca qiblada dhinacaan ahayn oo maalan haddii qibladu xaggaa inaga xigto cadowgii xaggan u xigaabaa maxaa la yeelayaa markaa fa yufariquhum alimaamu imaamka muslimiinta tukinaya ama hogaamiyaha ciidanka jenaraalka ciidanka hogaaminaya firqatayn laba kooxood buu ka dhigayaa colkaa laba kooxood buu ka dhigaya koow firqatun taqifu fii wajhi alcaduw qola cadowga wejigiisa istaagaysa difaac bay gelayaan way dhufays qaadanayaan xaggaa cadowgay ku jeesteen qoladaas wa firqatun khalfahu kooxina dee imaamkay isdaba taagayaano way la tukanayaan warku macadya qole waxaa la leeyahy idinku cadowga waajaha waxbaha tukaninaya qolana imaamkaa la gelaya salaada labadaa qaybood baan marka difaac bay ku jiraan kuwaas haddii cadowgu soo kiciyo dee iyagaa sutada u qabanaya qoladana salaaddii bay tukanaysa fa yusallii waxa uu tukinayaa imaamku bilfirqati alatii khalfahu kooxdan daba taagan rakca ragcad buu tukinayaa hal ragcad buu tukinaya uma tutimu linafsiha nafteeday u taam yeelaysa salaadiina dabcan waa iska salaad gaabanoo salaaddii labalabada ahayd wey ila safar baa lagu jiraa hal ragca markay la tukadaan imaamka ayay ta kale dhammaystiranayaan ama deg deg iminka ha u dhammaystirteen ile isagoo had uu dheeraynaya kuwa kale u sugayaa ama intay dhaqaajiyaanba iyagoo sii jeeda ha tukadeen labada sidoodba waa suuragal uma tutimu linafsiha gaar ahaanteeday u dhammaystiraysa waa ragcaddii labaad ragcad kolkay la tukadaan ragcaddooda kale imaamka intay ka goostaan bay deg deg u tukanayaan dabeetana intay ka baxaan bay dhaqaajinayaan ama ragcaddaa markay imaamka la tukadaan tooda kale socodkay kusii tukanayaan iyagoo sii jeeda labada sidoodba lagu sheegay wa tamdii ilaa wajhi alcaduw cadowga wejigiisay tegayaan kuwani salaadoodii ma tukadeen dee cadowga xaggiisa ha u kaceenoo ha bedeleen qoladii kale wa ta'ti daa'ifatu lukhraa kooxdii kale difaaca ku jirtaa imanaysa fa yusallii bihaa rakca imaamku ragcad buu tukinayaa waa ragcaddii da isaga u hadhamay wa tutimu linafsihaa nafteeday u dhammaystiraysaa intay kacaan wa yusallimu biha waanu la salaamo naqsanayaa kooxda labaad waad iska fahmaysaa waxa weeye labada ragcadood uu tukanayo ragcad qolada hore uu tukinaya ragcadna qolada dambe qoladani markay ragcadda hore la tukadaan deg deg bay u dhammaysanayaan tooda labaadoo difaacii bay galayaan qolada kalena intay soo dhaqsadaan ayaa imaamkiioo weli sugaya ayay ku xidhanayaan toodii hore dabcan imaamku markuu labadiisii dhammaysto fadhiguu ku sugaya intay tan deg deg u dhammaysanayaan u hadhay markaa fadhigay kusoo gaadhayaan isagoo ku sugaya intay tooda labaad dhammaynayaan way la salaamo naqsanayaan kolkaa waxaa looga jeedaa uun imaamka oo lala xidho ama lala salaamo naqsadaa fadli weyne ku jiraa fadli weyn baa ku jira siduu lahaa axadu salaf imaamku marnaba muddo intaa la eg igama hor xidhanin buu waa nin culimmadii aclaamta ahayd ka mid ah ama masaajidka laba adaaminanoo ka maqan waxyaaba lagu xisaabtamaabay ahayd dadkii diinta ilaahay iyo cibaadada u dadaalayay in imaamka lala xidho waxaa lagu soo haleelayaa fadiilata takbiir fadiilata takbiir la xidhashada fadligeeda ayay qolada hore haleeshay qoladan dambena fadiilata tasliim imaamkoo lala salaamo naqsado fadliga ay leedahay bay heleen labadaasaa la qaybsaday waaxood labadaa waaxood ayaa la kala qaatay oo labadaba imaamka laga helayo bal ka waran imaamka iyo ku-xidhashadiisa iyo jamaca iyo ilaalintiisa meeshaa xaaladdu sidaa u adag tahay ayaa laga tegi waayey maxaad u malaynaysaa meel dadku ay ciyaar iskaga jiraanay istareexayaan dee wax la fudaysan kara maaha marka taasi waa xaalad jirta markan uu kuleeya gaarkooday u dhammaystirayaana dee si fudud bay u tukanayaan intuu imaamku sugayo marka qoladan labaad mar sara jooguu ku sugay intay soo gaadhayeen marna fadhiguu ku sugay intay ragcaddooda dhammaystirayeen taasi waa xaalad wathaani xaaladda labaad an yakuuna fii jihati alqibla cadowgu xaggan qibladu ka xigaa masalan colka oo waxa isku hagaagay qibladii aynu tukanayna iyo cadowga lala dagaalamaya xagguu inaga xigo ayaaba isku hagaagsanba fa yasufuhum alimaamu safayn imaamku laba saf buu markaa colkii ka dhigaya saf hore iyo saf labaad macnaha saf isaga ku xiga iyo kukusii xiga labadaa saf buu ka dhigaya wayuxrimu bihim mar quray wada xidhanayaan sufuuftii halkaasaa laga eegaya cadowgii ogaa iyagoo soo farfadhiya beliya baasku fa idaa sajada marka uu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya axadu safayn labada saf kii hore labada saf midkood macnaa kii horea la sujuudaya wa waqafa waxaa taagnaanaya asafu laakhar safkii dambena wuu taagnaanayaa yaxrusuhum isagoo ilaalinaya waad fahamtay taana labadii saf markuu imaamku sujuudo dee kii ku xigay ha la sujuudo sujuuddiina waa sujuud la khushuucayo weligiiba cadow ha soo taagnaadee oo lagu ducaysanayo oon laga soo boodayno oon hoosta sidii dhafoorka dhinaca loo dhigayna sidii tii reer banu israa'iile sujuudda iminka halkaa cadow soo fadhiya innaga la sujuudo mid waxay noqon lahayn wax ka soo qaad lahayn marka qolada safka labaadna way taagnaanayaan halkaas iyaguna ka eegayaan waa yaxrusuunahum waa waa kaa kule markaa safkan dambe yaxrusuhum cadowgu ilaalinaya safka dambe kii horena imaamku la sujuuday go fa idaa rafaca marka uu imaamkii soo tooso sajaduhu way sujuudayaanoo walaxiquuhu way soo gaadhayaan kuwee sujuudayae soo gaadhaya dee dabcan safkii dambe kuwii hore iyaga dee lama sheegin sababtoo dee imaamkay la socdaan kuwii hore imaamkay la socdaan oo soo tooso way istaageen marka ay dabeedna istaagaan imaamkii iyo safkii hore ayaa safkii dambena weydaananaya way sujuudayaan imaamkii oo weli sarajooggii ku jiray soo gaarayaan intay labadoodii sujuud soo dhammaystaan iyo fadhigii yaraa ee udhexeeyay ayay istaagayaan imaamkii oo sarajooggii ku jiray soo gaarhayaan meeshii shaydaankiina difaac baa loogu jiraa oo salaaddii loogama cararin cadowgiina dal iyo diin iyo dadba loogama cararine difaac baa loogu jiraa dhan walba waa la isku waday akhriya addunyada waa la wada ilaalinaya taasina waa xaalad labaad waaya labadan xaaladoodba way suuroobi waayeen dee sida iminka ninka milatariga ah ama qof walo inaga midiba uu garanayo dad la ururiyaaba adagba in dad mee maalinta dhaweyta daraad baheed baan malaynaya ciraaq dee afartan qof bay gantaalku dhufteenoo masaajid ku tukanaya mujrimiintii america ee markaa la dagaalamay maatida laynayay salaadii casar baan filayan ahayd hal gantaanu bay la egteenoo afartan qof ayay kow ka tidhi oo masaajid ku tukanaya macnaa dee inta dhaawacantay lama sheegino way farabadneen wixii masaajidka dee waxba kama hadhin waa wax dhintay iyo wax dhaawacmay unbay noqotay marka way adkaanaysaaba dad in la ururiyaba waxay noqonaysaa in la kala ilaaliyaba dadku inay isu tagaanba waxaa dagaalamaya iyo waxa meesha jooga o dhan xaaladan iminka ila waa taa markaa hubka la isticmaalayo shucaac uu hagayo wahaaliu xaalada saddexaad an yakuuna waa inuu yahay fii shiddati alkhawf cabsidii oo adkaatay waltixaami alxarbi iyo dagaalkii oo hilboobay iltixaamku waa hilbowga dagaalkiibaa waa waa la isku daatay oo waa la isdhex galay fa yusallii wuu u tukanayaa qofku kayfa amkanahu si alla sidii u suuragala raajulan isagoo lugaynaya aw raakiban ama gaadiid fuushan oo tignikada dul baxsan mustaqbila alqibla hadduu doono isagoo qiblada u jeeda waa hadday u suuro gasho wa kayra mustaqbilin laha iyo isagoon u jeedine meel kale usii jeeda taasaa dhag ah soo maaha inii taasaa waafaqsan isagoo diyaaradda fuushan isagoo taangiga ridaya isagoo dhufayskii ku jira intaba dee ilaahay wuxuu kuleeya aan iska warhayno xidhiidhka ilaahay inaad goosato ayuunbaa la diidayaa anteenadu ilaahay ha kugu xidhnaado adigoo kayr lmaqduubi calayhim wala daaliinle ayaad madfacna ka sii daynaysa dhan walba dhan walba ha u qarax ilahay baa yihi wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran jihaad weyn kula gal oo qur-aanka kula dagaalan marka saasaa shaydaankiina loola dagaalamaya cadowgii uu dabada kasoo riixayuu soo bacaynayeyna sida loo jawaab siinaya waa sidaa waa diin dhan oo isku dhammaystiran qaybteedii caskariga ahayd qaybteedii dhaqaalaha inta waad arkaysa markaa salaadiibaa halkaa ku dhammaatay iyo dahaaradii iyo salaaddii halkaasay ku dhammaadeen waxaan kaleu ka sheekaynayaa qaybo kale ayuu geli doonaa oo la xidhiidha nolosha iyo mucaamalada adduunyada iyo nidaamka lagu hagayo caalamkan marka salaadiiba halkaa ku dhammaatay salaatulkhoof baana u dambaysay sida loo tukanaya waasa sidaasaanu dabeetana marmarsiyo ku helayn mid madax iyo mid askariya iyo mid xanuunsanaya midna marmarsiyo ma helaye mid walba waxaa la leeyahay xaalad kugu munaasibaa laguu sameeyee ma furisay mise waad waad dhegoolaysay oo ilaahay waad u dhegoolaysay dee ka dhegooleeyana ilaahay wuxuu leeyahay fabasaruka alyawma xadiid maanta indhaha iyo dhaguuba way ku baxayaan oo ilaahay baa u furaya allahu aclam
su-aasha ugu horeysa ee sheekh maxamed na soo weydiiyey waxa weeyaan roobka dhibicdiisa la ismarmarinayaa ama marka abaartu ay dhacdo roobka u horreeyay da-a mise waa roob kastoo ku hela
waa roob kastaynu leenahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam madarka saasuu la dhaqmi jiray mid waliba ilaahay waa ka cusub yahay xaggiisa marka mid walba waa la barakaysanaya oo waynu ismarmarinaynaa dhibicdiisa
dayaxa ama cadceeddu haddii ay ka madobaato waddankaad ku nooshay arladaad ku nooshay meel aan ahayn oona kuu muuqan oo meel jaarkaaga oo kale ay ka madobaato ma tukanaysaa mise waa markay adiga halkaad ku nooshay ay ka madobaato unba Dee waa markay halka aad joogto ka madoobaato un markaasunbaa qofkii xilkul saaran yahay haddii kaleo halkaad joogto ay ka caddahay iyadoo ma laha salaadaa waktigeedii lama joogo
Een, waxaa jira dad salaada jimce marka imaamku uu khudbadaynayo dawarsada oo masaajidka un dhex qaada markaa dadkaa muxuu noqonayaa xukunkooda
inkastaynu jimcada soo dhaafnay haddana waa mushkilo jirto in la saxaa waa muhiim Een, imaamku inuu ka fadhiisiiyo weeye dadka kale waa laga yaabaa inay ama la murmaan ama mashaakilba uu ka yimaadee imaamku markuu arko qof dawarsanaya waa inuu idhaahdaa ka fadhiisa dadka oo laga fadhiisiyaa weeye inuu dawarsadana uma bannaano waa mamnuuc iyadoo marka horeba masjidka in wax laga su'aalaa ay noqonays la mid noqonaysa uun yaboohdii la diiday ee uu nebigu uhi yaan xoola laga yaboohin masaajka dhexdiisa haddana ka jimcadii la yidhi ha la aamuso digrigoo dhan ha la daayo isaguna baabu dawarsi bilaabay isagana waa laga fadhiisinayaa ummadda mararka qaarkood dee jahligu waa iska dadkii waa iskaga faafayaa waxaad arkaysaa masaajidada qaarkoodoo qofkii ama mu'adinka ahaa ama shaqaalaha ahaa uu ka yaboohinayo oo sanduuqii uu qaadanayo wakhtiga jimcada la fadhiyo walaa wakhtigan ay aada u aamusan yihiin ay urursan yihiin ay khushuucsan yihiine een, ka toomi baa uu ku fikiray qofkani laakiin looma baahna wakhtiga wax laga yaboohinaya ma jiro qofkana waa in la fadhiisiiyo
Een, qofku marka uu salaada ku jiro indhaha miyuu isku qaban karaa
aimadu waa isku khilaafeenoo qaarkood waxay leeyihiin maalan in sidaasaa khushuucda u dhoweynaa oo had iyo jeer marka aad wax arkaysa ee wax ku hormarmarayaan ama gidaarada iyo malawaxadaha iyo sijaayadaha barbartale iyo ku muuqanayaan iyo markaad indhaha isku qabato waxa khushuucdu ay badan tahay bay yidhahdeen markaad indhaha isku hayso sidaa darteed baa qofka indhoolaha ah imaamnimadiisu ayay qaarkood door bideen ay leeyihin isagaa khushuuc badan oo kan indhaha qaba ka khushuuc badan qaarkood saasay u rameen qayb ka midii malaa waa sida rajaxane waxa ay leeyihiin mar haddaad ilaahay boqorkaa hor taagan tahay ma fiicna inaad indhaha isku qabato oo xunay la midta adigoo nin madaxa booqday oo dee is- u tegayoo indhaha isku qabtay mar maxaa ku dhacay buu leeyahy ninkii saa'irkaa ay soo booqday Eh, marka foolxumay tahay waa foolxumaa ku jirta indha isku qabashada laakiin siduu xalka nebigu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye halka aad ku sujuudayso uun inaad eegto oo dadka indhaha aanad la raacraacin iyo hareeraha halka aad ku sujuudayso uun inaad eegto sidaasaa u wanaagsan indhahana aanad isku qaban
Een, marka salaada ciidda marka salaada salaatul een, istisqaaga dadku ay yimaadaan ma imaamkunbaa maradiisa isweydaarinaya mise dadka oo dhami dhammaantood marada ayay kala rogayaan ma waa dadkao dhan waa dadkao dhan imaamku waxaa loo xusayaa waa kii lagaga dayanayay innamaa jucila alimaamu liyutama bihi buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalam imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo marka imaamka lala hadlo inta kalena way ku wada dayanaysaa dhammaan dadkao dhammiba way wada rogayaan maryaha
Een, ducada roobdoonta ma kor baa loo qaadaya mise hoos baa loo dhigaya
ducada dee nebigu markuu ka ducaynaya calayhi salaatu wasalaam mimbarka kor buu u qaaday marka eh, salaada dhexdeedana eh, imaamku uu u ducaynayo dadka aamiin bay odhanayaan aamiin markaa waa inuu duceeyo wey haddii khaarija salaa uu ka duceeyana waa heli karaa labada dariiqood jasaaka allahu khayr sheekh maxamed intaasay inoogu dhantay wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat